عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من رفع صوته بالعلم هadaakani baabu bayaani manbal shaksi caddayntii baabkii weeye rafaca kor yeelay sawta u dhawaaqiisa bilcilm cilmigii uu gudbinayay ee uu sheegayay bal dhawaaqii sare u qaaday wixii kuba yimi ama arrinkaa xukumkiisu wuxuu noqonayo ayuu baabkiisii yahay xadaثna abu الnucmaani caarimu bnu اlfadli qaala xadaثna abu cawaanata can abi bishri can yuusufa bni mahaka can cabdillaahi bni camri qaala annahu qaal ruwaad waa ruwaaddii kolley kutubta lixdaa guud ahaanba waanay noo soo noqnoqonayaan abu nucmaan xalayba waan haynay ee laakiin waa kan imaka caarim ibnu lfadli caarimna waa la qabiyo naanayse magaciisu waa maxamed ibnu lfadli asaduusi caarimna waa laqab u baxay weeye walow caraamo iyo waxyaalaha fasaad aada ugaba dheeraa isagu markaa dee horena waan usoo marray waan usoo noqnoqon doonaa abu cawaanana sidaasoo kale wadaax ibnu cabdillaahi alyashkuri baa la yidhaah waa nin aada kitaabka uguba badan iyo kutubta lixdaaba abuu bishriganna waa kunyadiisana aada baa loogu yaqaanaa magaciisana jacfar ibnu iyaas baa la ydhaah ama jacfar ibnu abi waxshiya jacfar ibnu iyaas abu bishrin waa nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa oo isna siqoo kutubta lixdaa raggoodii kaba mid ah ninka ku xigee yuusuf ibnu maahak maahak iyo maahik labadaba waa la ydhaha ismiguna waa ismi cajamiyo sidaa daraaddeed lama sarfinayo waa nin reer farisa isagu oo dee hiqo ah oo reer makana ahaa taabici dhexaana taabiciintii dhexaad daba ninkaas baa wuxuu xadiidka ka warinayaa cabdillaahi bnu camrin qaala annahu qaal cabdillaahi bnu camrin baa wuxuu ihi takhallafa uu hadhay canna annaga waa naga hadhay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam fii safratin safro saafarnahaan safarnay safar bay ahaayeen waana la socday rasuulkii ilaahay baa ka yar hadhay kadib dhacay fadrakanaa wuxuuna soo gaadhay rasuulkii ilaahay markuu ka daba yimi wuuna soo gaadhay walxaal qad arhaqatnaa ayna soo dabooshay asalaatu salaadii salaad casarna way ahayd oo rasuulkii ilaahay baa markaa isagoo ka dambeeyey soo gaadhay iyadoo ay hayso oo dee uu galay waqtigii salaadii casar walxaal naxnu anagu natawada-u aan weysaysanayno fajacalna waqtigii oo dee hayo ama salaadii oo uba gashay iyo deg degiibaa fajacalnaa waxaanu gudagallay buu idhi namsaxu inaan masaxayno calaa arjulina bacnaa biyihii baa deg degii aanay lugihii khaasatan hagaag u wada gaadhsiine balaa gacantoo qoyanu bay meela mariyeenoo adigu biyihii baanay qadamkii wada gaadhsiinaya intii la maydhayay rasuulka ilaahayna uu arkay iyadoo dee cidhbahoodii qaarkood ay engegayihiin oo biyihii aanu gaadhin buu arkay fanaadaa uu dhawaaqay biaclaa sawtihi sawtkiisa kii ugu sarreeyey waa si uu u gaadhsiiyo dadkiina bal matalan dee uu u maqashiiyo weylun lilacqaabi min annaar weylun halaag baa u sugnaaday lilacqaabi cidhbaha min annaari naar xaggeed oo ama waaba liasxaabi ilacqaab dadkaa dee muqasiriinta ah marka ay weysaysanayaan bal matalan aan biyii gaadhsiinayn cidhbahoodii iyo intii faradkii ayaa dee halaag iyo cadaab uba sugnaaday oo dee kol haddii aanay weysadoodii ansixin salaadiina maba ansaxayso ama waaba maxalkii macsiyadu ay kaba timi oo halkan meeshii macsiyadu ay ka dhacday waaba cirhbihii dee shaksigu waxaan haba sameeyee maxalkii baaba laga cadaabayaaye cirhbihii baa halaag u sugnaaday naar xaggeed ee macnaa ilaaliya oo cirhbaha hagaag biyaa u gaadhsiiya oo bal matalan taasba weyn maratayni laba goor buuhi aw alaaan saddex goor kolle xadiidku maxalkiisu dee waxa weeyaan iyo mowdiciisa asalkii waa baabulwuduu in sha allah kitaabulcilmi dabadeedna waaba kitaabka imanaya haddii a laydhaa xadiidkuna halkaas ayuu ku soo noqnoqon doonaa ama uu kuba soo celin doonaa isagoo laakiin meel ka horeysa intii cilmigan kuba jirnana mar soo celin doonaa maxalushaahidku waxa weeye bal markaa xukumka inuu dee lugaha ay noqoto markaanu ruuxu khuf gashanayn in la maydho in cagaha la masaxahayn iyada taasna waa wax inoo dambeeya aan ognahayna maxalu shaahidku halkan waxa weeye kitaabulcilmi baan ku jirnaaye fanaadaa biha calaa sawti rasuulka ilaahay isagoo ogeysiinaya dadkii gaadhsiinaya ayuu dhawaaqay dee waxaanay ahayd man rafaca sawtahu bilcilmi waa kan rasuulka ilaahay dhawaaqay bal markaa waxaana weeye uun dee marka haddii loo baahdo oo ama san oo kale dadkiibaaba badan dhawaaqii hoos loo dhigay ma wada maqlayaan amase waabuu durugsan yahay ciddii la doonayay in la gaadhsiiyo la ogeysiiyo oo kale waa durugsan yahay marka caynkaasa xaajo iyo baahi baa jirto dee dhawaaqii wakhtigaa mukabiraadkan aan haysanana lama haysan ee dhawaaqii cilmiga lagu dhawaaqaya shay madluuba ayuu noqon shay mustaxabuu noqonoo ama mashruuca haddaanay xaajo jirin arrinkuna darsi iyo cilmi la sheegaya yahay dee qadar alxaaja dhawaaqii sare loo qaadayaayo wax imika halkan looma daliishanayo oo iyada taasna dee wixii aan loo baahnayn bal dee waxa weeyaan ruuxa waa la yska daynayaa ee waa tan ee laba meelood bay culimmadu sheegaanoo midi waa taa aan hayno ah ama fogi uu ruuxu fog yahay ama dadkiioo badan oon dhawaaqii hoos loo dhigay wada gaadhahayn dhawaaqii sara loo qaadaya arrinta labaadna marka aanay darsi iyo cilmi la sheegay ahayn wacdi ay tahay khudbo ay tahay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi marka uu khudbaynayo dhawaaqiisa sare u qaadi jiray oo waa kii saxaabi asxaabtiisa ka mid ah lahaa ee dhawaaqiisu intuu sare u noqdo indhihiisu ay guduutaan baaba kaanahu mundiru jeish si nin ciidan u digayoo kale oo dhawaaqiisa iyadoo laga yaabaa intan xaadiritaan in ka dheer lagaba maqli jirayoo wacdi markay noqotona waa nooc taahiir iyo soo jeedin iyo bal dadka kicintii eh taasna waa dee meel rasuulka ilaahay noogaba sugnaatay halkana dee marka loo baahdo waa tan baabku inoogaba baabaysanyah amaa xadiidka umuurihiisa kale ee weyse kuba tacalluqsan bal taasi waa halkeediibaa laba sugayna waanuu inoo imanayaayo uu inoo soo celin doona insha allahu tacaala baabu qowli muxadii xadaanaa ow akhbaranaa waanba'anaa taas haadaakani baabu qowli muxadii bal ruuxa muxadidkaa qowlkiisii uu odhanayey xadaanaa uu odhanayey aw akhbaranaa amase akhbaranaa uu odhanayey wa anba'anaa kolley aw baa ii taalla malaa xagga sharaxa maba taallo malaa dee waa nasta daahirka wa akhbaranaa iyadoo laydhaa uu odhanayay ruuxii muxadidka wa anba'naa uu odhanayay taas buu balbaabkeedii yahay wa qaala lana alxumaydiyu macnaa halkan kolley tarjamada wuxuu gaba jeedaa oo bal matalan sheekhu raximahu llahu tacaala tarjamada uga jeeda alfaadahan xadaanaa iyo akhbaranaa iyo anba'naa dee waa tan oo kitaabkaba labada hore ha kuba badnaadeene isticmaalkeedu waa ku badan yahay kutubta xadiidka iyo muxadisiinta qowlkoodii iyo ruuxii muxadidkaa ee laakiin bal alfaadahaas ma farqibaa u dhaxeeya isticmaalka la isticmaalayo mise isku mid weeye waata baabka maqsuudkiisa uu yahay oo ah in bal alfaadahaasi ma macno keliyay leeyihiin mise way kala duwan yihiin bal waan eegi doonaa arrinkaase sheekhu laakiin waxyaalaha uu soo deliishadaan arki doonaa ama uu soo qaatay isaga ikhtiyaarkiisana waxyaalaha uu soo aroorinayaa ikhtiyaarka uu isagu dooranayaana ay tahay ee bal markaa in horta maqsuudku taa weeye alfaadahan xadaanaa iyo akhbaranaa iyo anba'anaa ma macno keliya mise farqiya u dhexeeya istilaaxaan kolley waxaa dhici karta inay farqiya u dhexeeya ama way jirtaaba khaasatan dee walow markii dambe istilaaxo aada u sugnaaday in xagga luqada farqi ma jirayo wax lagu kala farqiyaa ma jirayo in a'immada say ku kala tegeen bal waan yar ishaari doonaaye laakiin ujeeddadiisu sheekha waa alfaadahan iyo macaanidooda iyo bal inay mid yihiin iyo inay kala duwan yihiin marka wuxuu ihi musanin sheekhu raximahu llahu tacaala bukhaari wa qaala lana wuxuu nagu yidhi annaga alxumaydiyu xumaydi lana waa cibaaro kolkol inoo iman doonta qaala lana in barhkoodna ay culimmada yidhaahaan bukhaari markuu qaala lana isticmaalo waa wixii uu sheekhyadiisii kaga maqlay majlis mudaakaro majliska mudaakarada iyo dee majlis cilmi oo darsi loo diyaar garoobo ruuxu ama kitaabkiisii u laabmay ama xifdigiisii hagaag u hubsadoo laga qorayo way kala duwan yihiin oo mar dad culimii ay kulmeen oy masaa'ilka ay dee mudaakaroonayaan iyo waxyaale isweydiinayaan oo bal masaa'il taas oo kale ah oo dhici kartana riwaayaadka ay soo markaa soo naqlinayaan ama ruuxu waxyaalaha adilada uu sheegayo ee xifdigiisii buu u laabmayaa kolkol markaa wuxuu u cinaayoodo u ihtimaamay ma aha marka majliska mudaakaradu waa ka duwan yahay majliskan dee taxdiidka oo kale culimmada qaarna way diidi jireenba in waxyaalaha ay markaa la mudaakaroonayo majlis la ysugu yimaado dad ay kulmaan dee had iyo goor culimmaduna taas wakhtiga ay kulmaan way ku dadaali jireen inay masaa'il cilmiya la baxsiyo ama laga wada hadlo ama abwaab cilmiya la isweydiiyo khaasatan iyaguna dad xufaaday ahayeenoo xifdigood iyo waxyaalahaasna dee waxay u ahayd muraajaco in waxyaalaha majliska mudaakarada lagalaga maqlayo waxa weeye laga qoro way diidi jireenoo dee kolkol waxaa dhici karta inuu macno un kusoo wariyey inuu lafdigii un qeyb un sheegay oo aanusa marka uu darsi u jeedee uu soo hubsaday uu soo icdaadiyey ama kitaabkiisii iyo asalkiisii uu haysto inaana isku mid noqon oo kolkol taas way diidi jireenba marka adigu bal waxaan leedahay barhkood baa yidhaaha bukhaari markuu qaala lana leeyahay qaala lana waa wixii bal maalan mudaakara ku xambaaray bal kolkol qaalo keliyana waa isticmaalaayo dee istilaaxaan bukhaari iyo umuurtiisa way inoo iman doontaa bacdigood baa yidhi aan leenahay laakiin dee maaha qowl laysku wada raacsan yahay imaka halkani waa halkii inoogu horreysee bal markay isagoo axaadiidsaa ku warinaya eegto oo aynoo timaado insha allahu ayaa umuurahan iyo bal waxyaalaha raajix ayaan eegi doonaaye cibaaradan qaala lana iyo xadaanaa oo kale dee bal farqigaasay uba dhexaysiiyaan wuxu uhi waqaala lana alxumaydiyu xumaydina waa ninkii xadiidkii koobaad inama alacmaalu biniyatu kuwa bilaabay cabdullaahi bnu zubayr alasadi weeye xumaydigani waana ibnu cuyeyno dadkii aada iyo aada axaadiistiisa u dabdiyo dhowr iyo toban sano ama labaatan sanood in ku dhow buu laasimay shaaficina dadkii fiqiga kaba qaatay oo waad san hore usoo sheegnay masar baabuu u raacay markuu imaamu shaafici radia allahu canhu uu dhintay buu soo noqday waa nin reer maka ah kitaabkiisina ama taaliiftiisina wax kamidii wayna soo gaadheenoo waa madbacaysanyihin maante haddaba xumaydi baa wuxuu nagu yidhi kaana wuxuu ahaa cinda bni cuyeynata ina cuyeyne agtiisa xadaanaa wa akhbaranaa wa anba'anaa wa samictu waaxidan waa ikhtiyaarkiisiina kol hadduu tan soo horraysiiyey hadiyo goor waxay idhaahaanba masaa-ishaa yar khilaaf jiro waxa uu dooranaya bukhaari aahaarta uu soo aroorinayo waxyaalaha uu soo arooriyo ayaa ikhtiyaarkiisiiya khaasatan aahaarta uu soo arooriyo ima markaa xumaydi muxuu ka soo naqliyey ibnu cuyeyna sufyaan xadaanaa iyo akhbaranaa iyo anba'anaa iyo samictu mid keliyaed macno keliyay leeyihin wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro macno keliyay leeyihiin isagoo umuuro yar adkaynaya jaanibkaasna sheekhu tacliiqaad buu soo arooriyey axaadiistoodu ay kitaabka ku iman doonto halkan laakiin uu uga jeedo cibaarada uu isticmaalay raawigu uun ama saxaabigu isticmaalay waayo matingii maba soo dhiganayo oo wuxuu yidhi waqaala bnu mascuud ibna mascuud baa wuxuu yidhi xadaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa huwa asaadiqu lmasduuq rasuulka ilaahay waa noo waramay waxaana weeye kii isagu runta sheegaye loona rumaynayo dee wixii uu sheegaba bal taas xadiidkii aan garanayno aan garanade aan wada garanayno weeye ilmaha yar iyo janiinka abuurkiis iyo taa kuba tacalluqsanaa waa bilowgii waana xadiid kitaabka kuba iman doona ee wuxuu uga jeedaa uun muxuu isticmaalay ibnu mascuud xadaanaa lafdigan buu yidhi wa qaala shaqayqun can cabdillaahi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam kalimatan shaqiiq waa abuu waa'il shaqiiq ibnu salama ayaa muxuu isaguna yidhi can cabdillahi waana tacliiqaad umuurahan oo dhami waa wada mucalaqaadkiisii isagoo cabdillaahi bni mascuud ka warinaya cabdilaahi baa yidhi samictu nabiya sala allahu calayh wasalam kelimatan rasuulka ilaahay baad maqlo kelimo waa cibaaraanay ahayd kolley waa jumlo janaa-iskuba iman doonta ayaan kaba maqlay ujeeddadu halkana ma tigi imika uma jeedo ee waxa weeyaan waa cibaaradan ah imika halkana muxuu saxaabiga isticmaalay samictu macnuhuna waa mid keliya waqaala xudayfatu xudayfana wuxuu yidhi xadaanaa rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam xadiiayni rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu noogu waramay laba xadiis ayuu noo sheegay isaguna wuxuu imika u soo qaatay halkan waana xadiis iman doono kitaabka laakiin qeybihiisa dambe kuwa iman doono haddii a la yidhaaho waa laba xadiis oo dee waa kii bal umuurahaas iyo ammaanada koryeelkeed iyo waxyaalahaasi kuba sugnaayeen imika waa cibaaradan isna uu yihi xadaanaa wa qaala abulcaaliyati abulcaaliya wuxuu yihi can ibni cabaasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam fii maa yarwi can rabbi abulcaaliya waa nin taabici oo taabici weynoo waqtigii rasuulka ilaahba islaamiya aan laba kulmin rufeyc ibnu mihraan baa la yidhaah ama shuraaxda kitaabka kuwo kala duwan saa saaxibu tawdiixoo kale iyo ibnu mulaqin iyo qolooyin kale laamic sabiix nin kaleh iyo waa bal maalan birmaawi iyo waxay kaba dhigaan inuu rufiic mey uu yahay ninkii albaraa laba odhanaya abumacshar oo la xaafid leeyahy mee arrinku kaa maaha qol iyaguna halkana riwaayo ninkaasi kuma lehe waa rufiic ibnu mihraan bal markaa muxuu yahay inuu ujeedadii maka halkan fii maa yarwi can rabbi waa wixii uu warinaya rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh can rabbi uu kaba warinayo imaka waa cantan buu u wadaa cancanadii wa qaala anasun anas wuxuu yihi can inabiyi sala allahu calayh wasalam yarwiihi can rabbihi caza wajal wa qaala abu hurayrata can inabiyi sala allahu calayh wasalam yarwiihi can rabbikum caza wajal maxaa ujeeddadu imika umuurahan ay tahy horta inta hore wuxuu sheekhu raximahu llahu tacaala ugaba jeedaa saxaabigu kol xadaanaa buu yidhi oo waa kan oo san dee qolooyinkan uu soo naqliyey kolla waa kan samictu yidhi oo imika samictu iyo xadaanaa intan dambena waxa weeyaan ibnu cabaas iyo anas iyo abu hureyre kuwaas fii riwaayati nabiyi sala allahu calayh wasalam can rabbi wuxuu uga jeedaa un dikrigooda waa can cancan baa dhacday cancanaa dhacday dee cancanadana ama cantana xukunkeedu waa inuu mawsuul yahay un see xadaanaa iyo samictu kol haddii ay labadan saacantu ay u dhaxaysaa ay kulmeen ruuxuna uu tadliiska nabadgalay oo duu markaa aanuu tadliis lahayn bal umuurahaasuu gaba jeedaa waana arinkaa hore uu ibnu cuyeyne kaba soo naqliyo markaa waxa ay tahay xadaanaa oo la isticmaalo ama akhbaranaa oo la isticmaalo amba-anaa loo isticmaalo samictu oo markaa dee wixii aada maqashay eed cid kale ka maqashay loo isticmaalaa macno keliyay leedaoo markaa xadaanaa iyo akhbaranaa iyo amba-anaa farqi uma dhexeeyo dee samictu waabay caddahaybe farqi uma dhexeeyo ama kuwan kale cancantii bay had taasi waa mid imika oo arrintuu inoo sheegay weeyo sheekhu raximahu llahu tacaala uu halkan inooguba sheegay xadiidna wuu inoo soo aroorin doonaa bal waxyaalahan iyadana baab iyada halkanba gelaysa bal markaa taxdiidkii iyo ikhbaarkii iyo alimba mid keliya weeye horta hadday luqada noqoto xagga luqada ay carbeed noqoto waa mid keliya waa isla mid wax farqigo u dhexeeyaa ma jiraan bal matalan taas laakiin xagga istilaaxa markay noqoto ahl alxadiid khilaaf baa jira culimada waxaa kaba mida muxadisiinta kuwa asalkii luqada uu ku lahaa iyo macnahaasun si kuba socday waana imika hadalkan waxa weeyaan bukhaari ibnu cuyeyne iyo inoogaba soo naqlinayo waana zuhri iyo maalik iyo ibnu cuyeyne iyo qadaan iyo reer xijaasintoodii badnayd iyo kuufiyiinta iyo waaba arrinkoodoo ah in xadaanaa wixii aada sheekha ka maqashay oo kale xadaanaanaad odhan karto akhbaranaa odhan karto amba'naa odhan karto samictu isku mid ay yihiinba bal taas waaba mid waana asalkii luqaday kuwaasi kuba socdeen waxaa jira qolooyin iyagu bal maalan culimmada kaba mid aha muxadisiinta oo iyagu kuba tegay alfaadahan markay noqoto xadaanaa iyo akhbaranaa iyo samictu marka sheekha carabkiisa wixii bal maalan uu aqriyo carabkiisa lagaba maqlay waa la wada odhan karaa laakiin hadday noqoto qira'a isaga lagu dul aqriyey iyada markaa in la qaydo weeye ano xadaanaa qiraa'atan iyo akhbaranaa qiraa'atan laba yidhaaho waana aimo kala duwan madhabkood waxaana jirto markii dambe malaa aadaba u mashhuur noqday istilaax kale oo ah in siiqooyinkan cibaaraadkan la kala duwo lagu kala duwana ruuxu si uu sheekhiisa waxaan uga xambaaray lagu kala duwo oo markaa sida lagu kala duwaya waxa weeye samictu iyada waa maqalkii uun taasi waxaan filaya ishkaalsaas ma jire waa xadaanay akhbaranay ambaanay haddii uu sheekha carabkiisa ruuxani ka maqlay sian dee imaka ay maqlaysaan oo kale dee samictuna waa odhanaya xadaanaana waa odhanaya waa wixii carabka sheekha lagaba maqlay haddii laakiin sheekhu isagu waa dhegaysanayey waa lagu dul aqriyayey waa alqiraa'atu cala sheekh oo sheekha lagu dul aqriyeyna waxaa la odhanayaa akhbaranaa baa la odhanayaa eeg akhbarana oo markaa labadoodii ambaana markii dambe ijaasa bay u isticmaaleen dee walow xagga luqada wax loo kala farqiyaa ma jirto bal labada had iyo goornayn imanka muslim iyo abu daa-uud iyana aada bay ugu cinaayoodaan sheekhyadoodu lafdigii ay yidhaahayd ma xadaanaa bay ahayd ma akhbaranaa bay ahayd oo dee istilaax kolka in jaanib dhan oo aimada kaba mida iyo khaasatan culimadii reer mashriq iyo oo isticmaal ahaan iyo istilaaxaan ku kala farqiya jirtee bal waa madhab kale oo iyada taasoo waa ibnu jurayj iyo awsaaci iyo shaafici iyo ibnu wahb iyo jumhuuri ahlilmashriqba qowlkood in labadan la kala farqiyo samictu waa samaaci xadaanaa waa wixii carabka sheekha laga maqlay akhbaranaana waa wixii uu isagu dhegaysanaya laguba dul aqriyey labadaas baa wey bal maalan taas markaasaa maxaa halkaa kasii ratibmay eeg taa kaba ratibmay arrin markii dambe atbaacdoodii raggaasi lama imana atbaacdoodii ay laba yimaadeen oo ah in lasii dhaadhaco oo sheekha see looga maqlay ma keligaabu keligiibuu ka maqlay mise jamaacu kaga maqlay hadduu keligii ahaa muxuu odhan xadaanii haddii dad kale ay la joogeen sanoo kale majlisaasa xadaanaa buu odhan oo ifraad iyo jamac sheekhii waa lagu dul aqriyayey oo isagu sheekhu kii aqriyayey maaha hadduu ruuxu kii qaariga ahaa yahay qaariga ahaa yahay akhbaranii buu odhanayaa haddii laakiin uu fadhiyo nin kale aqriyayey isaguna darsigiibuu fadhiyaa ama majliskiibuu fadhiyaa markaasna muxuu odhanayaa akhbarana waana istixsaanuun laasim kamay dhigin wax waajiba kamay dhigin istixsaan oo suyuudi waa kaa wastaxsanuu min mufradin xadaanii wa min qawalba taasoo dee tuu waday oo dee ruuxii qaariga ahaa ee keligii aqriyayna arrinkiisu waa akhbaranii inuu yidhaaho bal maalan haddii wain yuxadi jamaacatan ama jumlatan akhbarana ama xadaanaa bal markaa waxa weya taasi waa markii dambe haddana waa istixsaan dee ay laba yimaadeen xaakimiya intii ka dambeysay waa shay iskaba shuhroobay buu ahaa xadaanii iyo xadaanaana akhbarani iyo akhbaranaana kolkol farqigaasaa u dhaxayn kara isticmaal ahaan iyo istilaaxaan bal waxaan leenahay luqo marka ay noqotona kala qaad ma jiro markay noqoto istilaaxna dee ama culimmada camalkoodiina kuwa iyagu luqada asalkoodii ku socday kollina waa bukhaaritu kuba socday imaam maalik iyo qolooyinkaasna iyo ibnu cuyeyne iyona qowlkooda waxba kala qaad aan lahayn iyo kuwo kala farqiyey ama bal kala farqiye waana sa aan soo sheegnay beryihii dambena waxaabay noqotay waa beryihii markaa kolley malaa shantii boqol iyo lasoo gaadho markay amba ani yidhaahaan waa wixii loo ijaaseeyey amba ani iyadoo luqada farqi jireen marka taasoo kale kolkol in lala mutaakhiriinta in la eegaa roon oo haddii kale oo qowlka hore mutaqadimiinta lagu tacmiimiyo waxay mutaakhiriintu lahaa ama dee habkay u isticmaaleen waxaa dhici karta asaaniidda dhexdeeda in khalal yimaado shay ijaasaa loo qaato samaac waayo beryaha dambe markii dambe waxaa mushiray can iyo amba ani labadaba inay u isticmaaleen ijaaso oo dee markaasoo ay ijaaso uba isticmaaleen amba aniyo marka mutaakhiriinta la eego khaasatan shantii boqol iyo wixii kaba dambeeyey amba anidoodaasi akhbaranii lamay mid ahayn cantooduna cantii hore lamay mid ahayne ijaaso ahaan bay u isticmaale wixii ijaaso laguma taxamulayo bal umuurahaas markaa waxay tahay in layska hubsado khaasatan asaaniidya marka la eegayo si aan khalal u imanoo khaasatan iyadoo mutaakhiriin arrintood la joogo aan kuwii mutaqadimiinta inta lasoo qaato wixiiba isku mid weeyaan lagaba dhigin iyagoo kala farqinaya bal arrinku kolley baabka maqsuudkiisu intaa weeye wuxuu hi markaa musanifku xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfarin can cabdillaahi bni diinaari can ibni cumara qaala anahu qaal sanadku kole waa sanad wada reer madiina dee qutayba waa baaqlaan iyo saba madiina waa galayntooda kale waa reer madiina waana sanad dee rijaashii saxiixa guud ahaana inoona soo noqnoqon doona bal had iyo goor soomaa soo noqnoqon doona bal markaa waxa weeyaan xadiidka uu inoo soo wadaana waa xadiid uu sheekhu soo celcelin doono malaa halkan mooye toban goor alaa toban buu soo celin sagaal kale welibana laba meelood ama mee saddex meeloodood ayaa intaynu cilmi ku jirno uu soo celin doonaa intabana tarjamo gaar uu dhigan doonaa cunwaan gaar uu dhigan doonaa imakaba iyadoon inagaba dheerayn buu soo celin isagoo tarjamo kala dhigtay laba gooroo dambena cilmi buu ku soo celin isagoo mid kastaba waxa faa'iidada xadiidka lagaba faa'iidaysanaya mid u dhigtay marka dambena way socon doontaa adcimou keeni beec buu keeni meelo kale adabuu keeni waxyaala meelo kala duwan buu xadiidka kuma keeni intaba isagoo canaawiin u dhiganaya haalibanna asaaniidda kala badbedelaya alfaada xadiidkuna dee ay kala siyaadsan yihin oo kolkol halkan imaka halkaa waxaan inooguma sugnayn baa kuwa dambe aan kuba arki doonaaye bal waa xadiid imika waxaan ka eegi doonaa un insha allahu kol hadday fawaa'idiisu ay badan tahay sheekhuna canaawiinta uu dhiganaya waxay ka dhigantahay isagoo yidhi uun xadiidkan waxaan ka faa'iidaysanaynaa taas waa cunwaan xadiidkan waxaasuu inoo ka faa'iidaysanaya xadiidkan taas bay canaawiintan iyo taraajimtu ka dhigta ay kadhig ay kadhigta ka dhigan tahay sababtuna waa fiqiga bukhaarigu taraajimtiibuu kuba sugan yahay waa xadiidka wixii laga soo qaadanayay taas oo haddaan mar kaliya xadiidka alfaadiisii intan sheegno aan hoos dhigno uun xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa taas iyo taa iyo taasaa kuba sugan oo inagoo canaawintiisun soo urursanayna fawaa'id badan baan xadiidkii kaba soo saarayna inagoo taraajimta bukhaari uun wixii uu dhigtay kaba soo qaadanayna ee bal marka intan inaga halkan calaaqada baabka ayaan markaan laqbayna ka eegi doonaa kol hadduu xadiidku soo laabmayo wuxuu yihi markaa ibnu cumar qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina min ashajari dhirta waxaa ka mida shajaratan geed laa yasqudu aanu dhacahayn waraquhaa caleenteediioo gu iyo jilaal caleenteedu way leedaho caleentu kama dhacdo wa innahaa shajaradaasi mathalu lmuslimi ruuxa muslimkaoo kale weeye ruuxa muslimka ayay la mid tahay oo xagga barakada ay leedahay iyo nafciga ayay ruuxii muslimkaa jaanibkaa kulaba mid tahay ee faxadithuunii ii warama maa hiya waxa ay tahay intuu usoo qabaabka ugu soo arooriye waa intan imaka ina waxaan joognaa qowli lmuxadid xadaanaa akhbaranaa amba'anaa faxadithuunii xadiidkanna marka la eego halkan riwaayadan faxadithuunii baa inoo taalla riwaayadan buu tafsiir ku soo aroorin doona akhbiruunii baa dhacday oo kale riwaayo kitaabka maha ismaaciil oo kale ambi-uunii baaba dhacday riwaayo bal maalan oo kaleo intan cilmi kuma jirno iyadana xadithuunidan baa kuba soo noqon doonta bal markaa waxa ay tahay xadiidkan baa alfaadihii isdeyna macno keliya iyagoo wadala alfaadaha aynu imaka matiga ama tarjamada inoo soo dhigtay ay wada dhaceen intaasuu soo qaato inay alfaadahaas isla mid yihiin wax farqiga aanay u dhaxayn macnaha marka wixaad sheekha ka maqashayna xadaanii aad odhan karto wixii aad bal maalan akhbaranina aad odhan karto dee iyaga haddii lagu dul aqriyana isagu waa isla midoo tu qiraa'ada iyo maalan samaaca bukhaari agtiisa iyo aimo kale isku mid baaba yihiin oo laba martaba kamama kala dhigaan way inoo iman doontaa taasi inagaba sii dheeraba haddaba intan weeye faxadithuunii maa hiya bal geedkaa sheega fa waqaca way dhaceen annaasu dadkii fii shajari lbawaadi macnaa dadkii agtoodaba geed ku sugnaa kamay fikirin baadiyihii bay u kaceen waqacana ujeedadu waa khaadirkoodiiyo fikirkoodii baa dhartii baadiyihi ayuu kuba dhacayoo midba geed kuwii baadiye ah ee laguma yaqaanay ayuu malaa isidhi waa kaas fa waqaca annaasu fii shajari lbawaadi qaala cabdullaahi cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu yidhi wawaqaca fii nafsii naftayda iyo khaadirkayga waxa kuba dhacay annahaa shajaradaa rasuulka ilaahay sheegaya annakhlatu ee ruuxa muslimkaa shabahaysa inay geedka timirtaa tahay kolay qariinana way jirtay halkan qariinadii inooguma sugnay riwaayaadka ka dambeeya tan tan inoo dhowna kuma sugnay laakiin kuwa ka dambeeyaba inooguma iman oo qariina meeshii jirtay oo dee male aan loo baraarugin inankuna waa inan yar buu ahaa abubakar iyo cumar iyo ayaaba fadhiyey bal toban bay ku fadhiyeen isagu ka ugu yar ahaa markaasaa muxuu yihi fasaxyaytu aabihii baa joogo abubakar baa joogo sideed kale ama toddoba kalea joogo isagaa tobankaa meesha joogay ugu yaraa uu xishooday markaasaa waan xishooday buu yihi inaan idhaaho waa annakla uma qaaluu markii ay dee garan waayeen baa amartaas ayaa waxay yidhaaheen xadinaa maa hiya yaa rasuul allahi hadda inta uu baabka uga jeedaana waa inahan waayo xadiidka faa-iidooyinka kala duwan uu leeyahay isagaa canaawin kale u dhigan doona qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh hiyo anakhlatu geedka timirta ah weeye ibnu cumarna waa gartay waa fahmay oo waa taasee laakiin uu xishooday oo baab uu dhigtayba xishoodka cilmigu ku keeni doonaa baabu alfahmu fi lcilmi u dhigan doonaa waa keeni doonaa waa intaan cilmi ku jirno iminkana cunwaan dhow buu inoo dhigan doonaa casharka caw haddii alla yidhaahaan kuba arki doonaa ebal taas weeye oo xataa aabbihii aad buu ugu tamay markuu aabbihii markii laga kacay yidhi aabba saasaan dareemay oo naftayda kuba dhacday ee dee waan xishooday markaasi ninkii baaban idinkaba xishooday ayuuhi adigoo yidhaaha taa sheega ayaan geelaa cascasee dee aada loo jecel yahay oon helo kaba jeclaan lahaay oo dee waa maalan taas fahamkii iyo dee bal taas ay tilmaamaysay isagoo taa kuba tamaniyey ee bal taas buu yidhi bal xadiidka haddaba isagoo inoo iman doono un imika xaggan shabah un baan sheegaynaa horta qariinadan sheegayeyna waa wax malaa timirta uun wax kaba baxa ahoo jumaar ay yidhaahaan oo ayaa markaa la keenay wax la cuno ana oo iyada uun manaaficdeeda kaba mido waa taasna uu dareemay ibne qariinadaas dadkii kale laakiin aanay dareeminoo dee cilmiga fahamkiisu kuma xidhno da iyo taase waa mawaahib ilaahay subxaana watacaala iyo qaybo oo uu ilaahay bixiyo oo markaa wixii aan akaabir ayuu isagiiba fahmay oo dareem isagoo qariinadanna dareemay xagga marka la eego shabahan oo kale bal waxaa xadiidiin kuba yimi ruuxa muminka ayay laba mid tahayoo wax iyada ka dhacaya waa tan oo kale iyada waxba kama dhacaan waa haddii inkastoo la abaaroobo dee waraqeedu ma dhacdo muslimkuna waa saasoo kaleoo dacwo iyo baryo uu leeyahay oo dee aan isaga xaggiisa wixii hor joogsanaya kaba iman dacwo ma dhacdo dee waa lagaba aqbalaa ilaah baa ku ballan qaaday bal lafta xadiidadaasi ku yimi xadiid kaloo dee isagu uu keeni doono oo kitaabkan kuba sugan baaba waxaa dhirta waxaa ka mida geed barakadiisu ay tahay barakada muslimka oo kale macnuhuna waxa weeye markaas geedkan waa lagu intifaacaa marka leega axwaashiisa oo dhan hadday noqoto midhahan kaba baxaya ilaa marka ugu horeeyay baxaan waa kuwan magacyeelay ilaa ay engegayaan waata laguba intifaacayo in jumaarkan malaa dee waxaan filaya in jirideedii wax lagalaba baxe dee laga yaabaa geedkana markaa in darar kuba yimaadee waa laguba intifaaci waa tan weel ay kaba samaysan jireen laamaheeda ama liif iyo waxyaalo kala duwana ay kaba samaysan jireen oo guud ahaanba ajsaadeeda xataa iska daa wax kale laftan dee inagu aynu tuurno iyaga lama tuuri jirin bal waa lasoo urursan jirayoo way tumi jireenoo intay tumaan ba xayawaankooda geelooda iyo taas bay calaf u ahayd waa laftan waa calfigii dawaabta oo iyadaa la siin jiray waa lasoo ururin jiray oo dee kitaabkaba kale xadiid asma iyo iyadoo xataa meel u doonayso taa usoo ururinaysay faraskii iyo ama geeloodiyo oo maalintii bederba markii dee uu soo noqday safarkii iyo ceerkii loo baxay shaam uu kaba soo noqday ee abu sufyaanna uu markuu warkii maqlay uu dugu dariiqiiba ka dugu meel kala mariyey ayuu isagoo dee ayuu ceelka beder yimi intaan laba soo gaadhinoo muslimiintana laba nin baa ka soo horreeyo iyaguna kuwii ilaalada ahaayoo yimi oo intay meeshii ka cabeen kaba dhaansadeen iska noqday nin meesha joogay buu abuu sufyaan weydiyu yihi wax ku shaki geliyoo adigu kaba shakido miyaad aragtayoo may buu yidhio markaasuu yihi laakiin laba nin baa halkaa ceelkaa dee kaba dhaansaday ama kaba cabeeyo waa yimi oo wuxuu qaaday laftii mee saaladii geelii buu qaaday ama raaxiladii ay wateen markuu burburiyou arkay lafiintii markuu ayuu yihi waa reer yarib adigu waa ujeedadu waa tan wax laguma yaqaanayo taasa marka waxaan leenahay xataa lafteedii ayaaba nafxigaa leh taas waa mid dee ruuxii muslimka ahaana dee barakadiisu waa taas iyadu markaa caamka ah adduunya aakhiraba bal maalan oo markaa waa jaanibka baraka iyo jaanibka nafci iyo waxtar oo wati wax kastoo kaagaba yimaada geedkaa timirta dee iyagu dadkaas iyaga garanaye wax nafci iyo waxtar le weeye si kale looguma intifaacayo ruuxii muslimkaana waaba taasoo kale bal wixii kale way inoo iman doonaane arinku waxa weeye cibaaradan ah faxadithuunii iyo xadithnaa iyo oo xadiidkana duruqdiisa kale halkaa xadithuunii ay dhacday akhbiruunii ay dhacday barhkoodna ay dhacday ambi uunii sa ismaaciil iyo alfaadahan baa lagu wada wariyo intanbuu usoo qaatay ama xadiidka fawaaiddiisa kale way noo dambaysa xafna xajarna kolley si fiican buu xadiidka uba sharxay halkan halkan buu sharxiisii in badan oo kaba mida iyo riwaayaadkii khaasatan si ugaba sharxo uu kuba horreysiiyey ee waa umuuro inoo imanaysa arrinkan dee ibnu cumarna xishoodkii taas waa dadkan waaweynee joogay ayuu kaba xishoodo ay kuba sugantahay ruuxii kabiirkaa ama weynaha xurmadiisii iyo bal maalan taas oo kale iyo dee arintan kale oo cilmigu waa mawaahiba caalimkii weynaaba inay ka qarsoomi karto wuxuu cid aada ugaba hooseyso oo martab ahaan ugaba hooseysa uu dareemayo oo ma uu fahmay taas ay markaas oo bal maalan bal umuuro kale insha allah waynoo imanaysaa waaba kan baab xadiidkii uu kuba yimi wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala baabu darxi limaami lmas'alaa calaa asxaabih liyakhtabira maa cindahu min alcilmi waa fawaaidii xadiidkani lahaa waa xadiidkii un wuxuu u baabaysan yahay baabu darxi limaami imaamka waa ninkii caalimka ahaa ama imaamka tuuritaankiisii uu tuurayay ridaya almasalata masalada calaa asxaabih macnaha wuxuu dee masala ayuu iyagii dhex dhigayaa waa sheegayaa yulqii calayhim muxuu taa u yeelayaa liyakhtabira si uu ugu jirrabo ugu imtixaano maa cindahum agtooda waxaa ku suganee min alcilmi cilmi ah de waa kan rasuulka ilaahay waa taasaan uu yeelay waa xadiidkii uun bal alfaado inoo dambeeya halkan soomay kordhin imaka halkan sanadkiibuu sanad kale inoo keenay sheekhu raximahu llahu tacaala si aanu xadiidkii isagoo sanadkii iyo matnigii uba kii hore una aanu u soo celin fawaa'idiisii wax ka mida tarjamaha usoo dhigto taasi kitaabka ay aada uguba yartahay bal si uu hubsado u imtixaano aqoontooda iyo fahamkooda iyo taa inuu masaa'il kolkol saa uu sheego korkooda saa uguba soo tuuro bal isagoo hubsanayo eegaya arrinkuna maaha tacjiis iyo cadsigeline dee gees kalena iyaga xafi iyo boorin bay u tahay inay fikiraan oy bal u fiirsadaan oo markaa waa baraarujin dee sidii dee bal xaggii fahamkoodiina iyo tafaawudkaa jirayna waa wuxuu ku kala muuqanayo bal taas buu baabkeedii yahay wuxuu ihi markaa musanifku radia allahu canhu waardaahum xadaanaa khaalid bnu makhladi qaala xadaanaa sulaymaanu qaala xadaanaa cabdullahi bnu dinaari can ibni cumara can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam qaala anu qaal waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay sheekhu waa kan markeli waa dee takraarkii kuma badnaay laakiin takraarku waa takraar faa'iida leh waa kan fawaaidii xadiidka uu keeni ku sugnayd ayuu mid kamida inoo soo dhigtay kitaabulcilmi intan ku jirnana laba goor baa dambeeya mid kastaba cunwaan kale u dhiganaya waa xadiidka wixii kuba sugnaa dee waxaa la arkaa lix kalena way ka dambeeyaan oo meelood oo kala durdurugsan oo xataa barhkood beec iyo gelayaan uu usoo dhigan doono bal shaygaa iibkiisa in la iibyaa inuu bannaan yahay waa jumaarkoo kale iyo uu kelitaa uba soo dhiganayo haddaba imaamkii bal taas buu liyakhtabir marka waxa weeyaan sanadkiibuu laakiin si ayuu intii hore bedelo cabdullaahi ibnu dinaar iyo ibnu cumar markii hore way noogu sugnaayeen halkii qutayba iyo ismaaciil ibnu jacfar maxaa soo galay dad kale oo xadiidkii la wadaagsadoo duruq siyaadaha markaa xadiidkii aanu aragnay xagga hore waa khaalid ibnu makhlad nin laydhaa iyo sulaymaan ibnu bilaal markaa bal khaalid ibnu makhladkan waa khaalid ibnu makhlad alqatawaani baa laydhaa kale waa nisbe abulhaytham waa nin reer kuufa reer bajiirana loo nisbeeye laakiin waa mawaalidoodii kitaabkana wuu ku soo noqnoqon doonaa inta badanna axaadiid dee imaka xadiidkii qutaybaan haysano imaam ah xaafid mutqina ah isagaa la wadaagsaday oo had iyo goor axaadiida uu ka wariya waa axaadiid cid kale ay kuba raacday way dhici kartaa kolkol afraad xadiidkii man cadaa lii waliyan xadiidkaasoo isaga laga yaaba afraaddiisa inuu yahay oo uu lahaaba hindahabi haddaan haybada jaamicu saxiix jirin waxay ku tirin lahaayeenba manaakirta khaalid bay kuba tirin lahaayeen dee haybadii jaamica meesha jirta balkaasiya mooye laakiin qaaliban waa axaadiid lagu raacee bal waxaan leenahay ninku horta dee maaha xufaadii ma aha waa nin saduuqa siduu xaafid kaba cabiro bal tashayucuna barhkood baaba kaba dhigay inuu aad uguba xeldheeraaye laakiin isaga maala tashayucna way kuba sheegeen in ruuxu hadduu dee saadiqa lahjo yahay xadiidkiisana uu dabdiyo aanu ahayn khulaada dee markaa nimankaa raafidada lama odhanayo dee kitaabkeenna wax sidaasi aanu kagaba sugnayn reer kuufa iyo qolooyinka aad bay taasi uguba badnaayeen oo xadiidka cillo kuma noqoto uun waa shiica taasi markaa kol hadduu saadiqa lahja yahay in xadiidkiisina uu dabdinayo oo iyada haddii taa la idhaa culimmadii reer kuufa intoodii badnaydba waa lagaba tegayaa oo raggii reer kuufa badankoodu dee jaanibkaas may ahayn iyagu labada sheekh ama abubakar iyo cumar taa cid kamay horreysiinayne dee markay cali iyo cuhmaan noqoto cali bay horreysiinayeen waa qowlkii reer kuufo badankoodu bal aimadoodiibaa taasa oo ay kaba dhigaanba inaan noocaas aan laguma tirinayn inay bidco tahay dee waa qowl ahlu sunnaha barhkood ay leeyihiin bal maalan taas oo reer kuufo culimmadoodii waa qowlkoodii naadir bay ahayd ruux ruuxa ka baydho taas waxa weeyaanuun sida kale ayaanu dabdigiisu iyo xifdigiisuna xoog badnayn afraadna waa leeyihi kolley kitaabkan bukhaari iyo muslimba waa ku sugan yahay tirmidi iyo nasaa-iyo ibnu maaja baa soo raacda ayma kala duwanna kutubtan ay ducafada u dejiyeenbay ama culimo kala duwan ay kuba soo dareeno jumlata ducafaa bay kaba dhigeen laakiin bal waxaan leenahay axaadiidta kitaabkeenan ku sugan caamatuha ama mucdamkeedu waa wax cid kale uula wadaagsado imakaba xadiidka qutayba ayaanu soo maroo warinaya maha keligii wuxuu la gooni noqday afraadii maha taasi waa mid sulaymaan ibnu bilaalna waa nin isagu faqiiha siqana ahaa oo dee mashhuuroo reer madiine ah weeye waa sulaymaan ibnu bilaal weeye ataymi isaguna waa mawaalidii reer tayme kollay reerka kama dhalane waana nin dadkii atbaacu taabiciintii dhexe dabaqadaa sufyaan ibnu cuyeyne iyo kuwaas u hayo isagoo kutubta lixdaabaa riwaayo ku wada leeyahy labada kale waa kuwa aynu soo maray wuxuu yihi markaa ibnu cumar can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal ina min ashajari dhirta waxaa kaba mida shajaratan laa yasqudu waraquhaa caleenteedu aanay dhacahaynba wa inahaa shajaradaasi mathalu lmuslimi muslimkoo kale weeye mithlu lmuslimina waa isla mid mithli iyo mathal waayo waa xagga luqada sida shabah iyo shibhi waa isla mid xadiuunii i warama maa hiya geedkaasi wuxuu yahy waa arinkii eg darxu limaami lmasalata calaa asxaabi lilkhtibaar waa kanla ii sheega bal garta taas qaala wuxuu yidhi dee arinkiina wuxuu tacno ama cajsigelin uga jeeday maaho bal calaamo iyo wax lagu yar dareemaa jirtee tii baan loo baraarugo waxaan ibnu cumar hayn qaala wuxuu ihi ibnu cumar fawaqaca annaasu fii shajari lbawaadi qaala cabdullaahi dadku way ku dhacanto ujeedadu fikirkoodii iyo khaadirkoodii baa wuxuu u kacay dhirtii baadiya geedkan u dhowba kamay fikireen waxay ka fikireen oy sheegsheegeen dhirtii baadiya qaala cabdullaahi wuxuu yihi fawaqaca fii nafsii annaha nakhlatu uma qaaluu xadinaa maa hiya yaa rasuul allahi bal noo sheeg rasuulkii ilaahay oo geedkaasi kuu yahay qaala wuxuu ihi hiyo nakhlatu geedka timirtaa weeye kolley dee waa tan aan leenahay waanu inoo soo noqnoqon doonaa iminka darxigii uu dhigtayna ee uu xadiidka kala soo baxay uu tarjamada u dhigto fawaaidii xadiidkana dee waaba tanoo rasuulka ilaahay muxuu leeyahy xadiuunii maa hiya intuu sheegay arrinkii bal taas weeye amaa jaanibka hore lafdiga xadiuuniidan ayuu daliishanayu u dhigtay baabkaa hore tanna waa weydiinta nafteeda uu weydiinayuu leeya geedkaa garta bal bal garta uu yihi ayuu baabkan usoo dhigtay baabu maa jaa fi lcilmi wuxuu baabaysanya bal cilmiga wixii kuba yimi iyo waqowlihi tacaala waqul rabbi zidnii cilma dee horeynu waa cilmiga fadligiisa iyo umuuraha kolley imaka iyo dee tan aayadiibaa mala wax fadliga uguba filan waataynu soo marnay oo ilaahay yidhi waxaad tidhaahaa iyo ashraf alkhalq rabbi zidnii rabbigayow ii biiri cilmiyo dee cilmiga haddii wax ka mudani jiro ilaahay isagu amrila inuu kaa weydiistay inuu u siyaadiyo waxaan cilmi ahayn oo ilaahay rasuulkiisa amray inuu weydiisto balbiiradiisuna ma jirin oo taasi waa fadliga cilmiga iyo sharafta uu leeyahay ee imika halkan waxaan ku jirnaa weli umuurihii samaaca iyo ku tacalluqsanaa riwaayada taas buu baabkana kuba iman doona tii hore waxaan ku soo aragnay cinda albukhaariyi dee waana ta aan leenahay dawaa'if culimmada ka miduu qowlkooda yahay waana asla luqa wuxuu yahay in xadahanaa iyo akhbaranaa iyo amba'anaa iyo kuwaasi ay isku mid yihiin iyo samictu macno keliya ay leeyihiin dee ciddii kale farqinaysa iyo bal taasi waa jirtaa dee kolley istilaaxuna markan dambe mala jaanibkaa kale ayuu uba batay in dee istilaaxaan lagu kala farqiyo maaha luqa ahaani wuxuu ihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala baabu lqiraa'ati waalcardi cala almuxadisi kale baab waxaan leeyahay walow aanu xagga hore baabii ool oo alqiraa'atu waalcardu cala almuxadisi sharaxayii taallaa waana say laqbad iyo dee macnuu kuba hagaagayo oo wuxuu u baabaysan yahay alqiraa'ati qiraa'adii iyo waalcardi bandhigii cala almuxadisi ruuxa muxadiskaah dee wax lagu dul aqriyayay taas buu baabkeedii iyo wixii kuba yimi iyo bal iyadiyo samaac maxaa u dhexeeya ma isku mid baa mise way kala mudan yihiin oo way kala horeynayaan alqiraa'a horta iyo alcard waa wax iskuba dhow kol wax keliya lagu wada fasiri karaa waana la kala farqiyaa midbaa ka acamsan qiraa'ada waxaa loo wadaa sheekhay dee inagu qaaliban arrinkeennu dee riwaayaba maaho riwaayaba maynaan aqoon asaaniidba shaqo kumaynaan lahayn kitaabka werin ugamaynaan jeedina barashaynu uga jeednay macnihiisa ama diraayaynu ugama jeednay bal markaa taas wey arrinkeenuna wuxuua sheekha in carabkiisa laga qaato sheekhu laqbeeyo ama uu macneeyo bal matalan qiraa'adan dee sheekhuna laakiin bilaad kale waa tii uba badnayd ama kuba badnayd khaasatan marka riwaayo loo jeedana dee qiraa'o sheekhu aqriayo way ka sahlanaydoo marka axadda labadii ka midii uu aqriayo qiraa'adiisiina la dhagaysanaya maca sheekhi waxaa laga yaabaa saacadda aynu halkan fadhino in dee intaynu matalan in lagu aqriyo inaynu saacado badan kuba aqrino bal waxaan ognahay kutub waaweyn waa kitaabkeennan oo kale oo dee bal matalan maalmo kooban lagu dhameeyey qiraa'a cala sheekh oo kale sheekh waxma aqriayo daalib baa aqriyaya haddii la doono waa la isbedelaya bal mala qiraa'adii ugu sariicsanayd ee taariikhda aynu kuba hayno ee dee lana ogyahay inay jirto oo kale walow ay badnayd dee waxa weeyaan in iyagoo safaraaba laga yaabaa xaafid ibnu xajar toban majlis buu ka dhigay bukhaari oo dhan safarna weliba u ahaaye laakiin qiraa'adii ugu degdega badnayd een maqalay ee bal matalan taas waa qiraa'adii khadiib uu ku aqriyaya sheekh sheekhyadiisa kaba mid ahaa saddex majlis baa lagu dhameeyey bukhaari oo dhan min awalihi ilaa aakhirihi min awalihi riwaaya looga jeeday waa qira'a weliba maxaad u malayd sheekh waxaa laga yaabaa waa nin meel khuraasaan buu ka yimi waa socday kutubtiisii baa u rarnayd wuxuu islahaa sanadaa soo joog maka oo waa mujaawaradii ay yaqaaneen oo had iyo goor taarikhday ku badan tahay jaawara fulan macnaa waxay ka dhigan tahay dee sanad iyo muddo ayuu joogay kacbadii oo halkaa ag joogay oo taasuu kuba soo talagalay markay ciraaq joogaan iyo baqhdaad ayaa dariiqiiba waa xidhayo had iyo goor dhib badan baa jirtay oo niman reer miyi ahaa iyo dee budhcad iyo shufta iyo waxyaalo ayaa waddadii geyso lamama xajayn sanadaas ciraaq oo dhan iyo khuraasaan sheekhi waa noqonaya markaasoo bilaadiibu ku noqonaya arrintu umay suurtogelin sanadkuna khadiib waaba imaam laakiin oo ninkan isagaa dee in badan kitaabkaba uga aqoon badan ee laakiin sheekhu sanad caali uu leeyahay sanad bay u jeedeen qira'a la bilaabay safarkiina waaba meel dheerna waa laga yimi meel dheerna waa lagu socday waa la diyaargaroobaya maalintii hore waxaa laga yaabaa dee majliskii la fadhiisay subaxdiiba ilaa waqti dambe lagu gaadhay maalintii labaad saas maalintii saddexaad oo safarkiina khalaas dadkuna qaafila iskuba raacayeenoo safarku xaggii kaleabuu wareegayay dajro dhinaceeda kale dhinacay kaba joogeen mooye khuraasaan baa loo baxayay sheekhi bal sabirkiisa iyo taas waa nin safar dheer geela iyo safarkoodii dhibta ahaydoo markii subaxdii la fadhiistay salaadii subax baa lagu kala dareeray majliskii dambe subax waan filaya ilaa salaadii subax salaadii baa loo kacayay intaa waa la aqriyaya sheekhu waa da waana socda waana markiina uu dhaqaaqay waa baxayo xataa lama seexana hadhowna ma seexanaye bal markaa waxaan leeyahay qiraa'adu way fududaydo marka riwaayo loo jeedo dee kitaabkan aan sanadaha ku jirayna maalmo sheekhii lagaga naqlinaya in yaroo inta yaree mina la joogo ayaa wax lagu kala naqlinaya taasoo kaleo bal matalan waa taas hadaa muxuu leeyahay qiraacadii sheekha iyo walcardi markaa qira'a iyo cardiga marka la eego kol cardulqiraa un bay yidhaahaano waa qiraa'ada nafteedii oo sheekhii baa loo bandhigayaa ninka eeg ama xifdigiisa ha ka aqriyayo ama kitaab uu sita ha kaba aqriyaye sheekhiibuu u bandhigayaa wixii uu aqriyayey waa cardigii qira'a kol kol cardu munaawalana waa jira mid kaloo yidhahaan laakiin waxay yidhahaan wuxuu ay bal farqiga u yar dhaxaynaya qiraa'ada ka acamsanoo qiraa'adii ama kitaab ha jiro ama yaanu jirinbe waa qiraa'adii waa laba yidhaahaa cardiguna muxuu noqonayaa daalibku asalkii sheekhiisi sawkiisii waa wataa laakiin sheekha asalkiisii baa yaalla waa kii hadhow lagu saxayay kitaabkiisa sixid baa meeshii laba socota asalkii sheekhu ama sheekha haya ama nin kalaaba haya ama isagiiba haya sheekhuna waa dhagaysanaya waa maqlayaayo waa taasoo markaa in uu kasii khaasan yahay cardiga qiraa'ada waa kaba khaasan yahay haddaba waxa weeyaanuun imika halkan qiraa'adii iyo cardigii ama lagu dul aqriyay ruuxii muxadidka balbaabkii weeye ujeeddada la leeyana iyada iyo carabka sheekhoo laga maqlo maxaa farqiga udhexeeyaa miyuy miyay kala mudan yihin waa ta arrinka uu sheekhu soo ururin doono horta marka wuxuu ihi warra'a wuxuu arkay alxasanu wa xasanu lbasri wathawriyu thawri iyo wamaalikun maalik alqiraa'ata qiraa'ada la aguur aqriya sheekha jaa-isatan mid bannaan anaa de kolley waxaan filaya taasi maxal wifaaq baabay markii dambe noqotay niman reer ciraaq ahaa iyo qolooyin ayaa aada u yar ad adkaa oo waxaa carabka sheekha laga maqlo mooye wax kaley diidi jireen oo kale raggan muxuu leeyahy xasanulbasri oo arrintan loo bandhigay oo kale in lagu dul aqriyo oo hadhowna la yidhaaho xasan baa noo waramay dee wuxuu arkay inay jaais tahay iyadoo lagu dul aqriyo nin yidhi dee had iyo goor meel dheer baan ka imaadaayo mar kastama iman karo ee ma kugu dul aqriyaa uun haayo mar xanuun idhaahnaayo xadaanii xasan dhaha marka isagoo isagii maqlayay ayaa markii dambe loo tiirinaya laleeyahy hebel baan waxaa kaba maqalay hawrina sidaasoo kaleu ahaa imaam maalikna xaalkiisaabay ahayd oo naadir bay ahayd imaam maalik inuu kitaabkiisa muwada ama axaadiisii kale laga maqlay isagoo aqriya naadir bay ahayd waxaas oo dhan rag xataa dhowr iyo toban sanadood la joogaa laga yaaba darsinaaanay u suurtogelin uu isagu aqriyayo ee waa lagu dul aqriyayay uun isaguna agtiisa farqi uma dhexayn balba waxaa dhici karta inuu qiraa'ada kaba horreysiiyo oo bal maalan hadalkiisina badhbaaba inoo yar dambeeye qiraa'adaba inuu yidhaaho samaaca kaba horreysiiyo waa taasoo dee waxaanay jirta rag baa culimada kaba mid ahaayo imaam maalik soo gaadhayoo laakiin mutashididiin ahaayoo doonayo inay carabkiisa ka maqlaanoo markii dambe samaaci sheekhu saa kuba dhaafayo dee tiina intay diideen qiraa'adii tii kalena laba waayiyo rag dee majliskiisa markay tan kuba adkaysteen uu kaba saaray iyana wey jirtay oo dee kutubta taraajimta inooguba sugan tahayoo uu iskaba saaray markay arrinkan kuba adkaysteen bal haddaba imaam maalik iyo qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyayo isagu dhegaysanayo waa jaais jaaisnimadu maxay tahay maaha un way bannaan tahaye adigoo ku dul aqriyay marka dambe waad ka warinaysaayoo maxaad odhan iyaga agtooda walow markii dambe dee istilaaxa aan sheegaya akhbarani ay taa ku khaas yeeleen xadaanii fulaan sheekhina waad ku dul aqriday uun carabkiisa kamaad maqlin laakiin maxaad odhanaysaa marka dambe kitaabka sidaasaad kaga naqlinaysaa adigana lagaaga sii warinaya markaad warinaysana maxaad odhan xadaanii walow dee markii dambe istilaaxa badan uu noqday akhbaranii suurada in la yidhaaho waxtaja waa xujaystay bacduhum barhkood fi lqiraa'ati qiraa'ada cala alcaalimi ninka caalimkaa lagu dul aqriyayo dee waa jawaaskeeda iyo taas waxay u xujaystay bacdigaas barhkood xumaydi bay kaba dhigeen kole xaafid ibnu xajarna muqadimadiiyo waa siduu kuba yidhi waana sida sheekhiisa tawdiixu maalan ibnu mulaqinba uu yidhaaho imakaba sharaxan madbuuca iyo waxa weeyaan birmaawi iyo laakiin imaka halkan wuxuu leeyahy waxay caddaatay may arrinku kaa inaanu ahayn abu saciid alxadaad oo bukhaari kaba warinaya inuu ahaaye barhkood baa waxay u xujayseen fi lqiraa'ati cala alcaalimi bixadiidi dimaam ibni aclaba in dimaam ibnu thaclaba la odhanayay oo isagu isagoo waafidoo qoomkiisa ay soo dirteen rasuulka ilaahay uba yimi xadiidkiisii xadiidka isagoo dheer ama oo dhan ayuu sanadkiisaba inoo dhammayn doonaa baabku inoogu keeni doonaa markaa kama sii hordhacayno ee xaggay ugu xujayseen umaan sheegayaa qaala markaa wuxuu ku yidhi lilnabiyi sala allahu calayh wasalam dimaam allaahuma ilaahaybaa amarka ku amray an tusaliya salawaati salaadaa inaad tukato qaala wuxuu hi nacam haa oo bal maalan isagaa sheegayo ma ilaahay baa salaadahan ku amray ma ilaahay baa sekadan fuqarada yada la siinayay inta aqniyadii laga qaaday ku amray bal umuurahaasuu tiriyey bishan soomkeeda waliba xadiidka muslim ilaa xajkiiyo buu gaadhsiisnaa markaa rasuulkii ilaahay haa un buu lahaa dee markii dambena waa tegayoo qoomkiisii buu gaadhsiiyey wixii rasuulkii ilaahay uu ka maqlay ama arinkana arrinkuna waxay isagaa sheegayay rasuulkii ilaahayna haa un buu lahaa xadiidkan kuma arki doonaa barhkood baa taa u xujaystay alqiraaca cala alcaalim oo markaa maxay yidhahan qaala bacdigaasi wuxuu yidhi fa hadihi qiraa'atun cala anabiyi sala allahu calay wasalam waa aqrin rasuulkii ilaahay lagu dul aqriyayaba oo akhbara dimaamun markii dambe uu noqdayna dimaam waa waramay qowmahu tolkii bidaalika wixii rasuulka ilaahay isagoo hadda dhaarinayay su-aalahana weydiinaya rasuulka ilaahayna aanu ka badin nacam markii dambe salaadahan iyo soomkan iyo wixii uu soo maqlee xukm iyo axkaam shareeco ah qoomkiisii buu gaadhsiiyey isagoo rasuulka ilaahay uba tiirinaya fa ajaazuuhu iyaguna way aqbaleen ajaazuuhu way ijaazeeyeen way fuliyeen way aqbaleenoo qowmkana way kaba aqbaleen xadiidku inoo soo socdaa dhowaanba baabka waa xadiidka uu ku keeni doona waxtaja maalikun maalik wuxuu xujaystay maalik waa dadkii halkan kuba adadkaa isagu lahaa alqiraa'a iyo asamaac waa isla mid bal qiraa'adaba fadilayay dee arrinkiisuna taa uu ahaa baan leeyahay oo muwada ah riwaayaadka kala duwan xataa iminka inagu soo gaadhay iyo dee dadka aada u badani ay kaba wariyeen iyo axaadiidan aan kitaabka kuba arkayna isaga lagaba warinaya intuba waa qiraa'adaasunbay ahaydbe bisaki wuxuu kitaabka ayuu xujaystay yuqra-u la aqriyayo cala alqowmi qowm lagu dul aqriyayo saki bacna waa kitaab iyo waa wixii la qoray uun fa yaquuluuna ay odhanayaan ashadanaa fulaanun hebel baana markhaatigeliyey oo sakigu waxaa waa dee imaka waa wasiiqadan ama imika ruux baaba dee wax qiranayo lagu qoraya ama rasiid aya wasiiqa uu cid u qorayaba weeye waxbaa lagu qoray hebel inuu qiranayo in hebelba uu waxaa ku leeyahay ama mucaamaladaasi ay dhex marto arrintu taa tahay ayaaba lagu qoray qoraalkiibaa yaalla dad baa loo yimi si ay markhaati uga noqdaan hadalkiibaa lagu dul aqriyay qoraalkii ahaa eeg hadalkii qoraalkaabaa lagu dul aqriyay ay ahayd hebel inuu waxaa qiranayo isagii muu ku dhawaaqin ma hadlina maktuubkiibaa dadkan lagu aqriyay markii dambena maxay noqotay dee wax warba ka xoog badan oo markhaati o inay yidhaahaan hebel baa taasna markhaati geliyey arrinkuna waxay maqleenuun wixii maktuubka ahaa ee la aqriyayay unbay maqleen marka waa qiraacadii oo tan buu u xujaystayoo dee arrintan shahaadadoo kaba xoog badantan markii taa lagu kaaftoomay oo iyadoon ruuxa laftigiisi laga maqleen laakiin waa fadhiyaa waxaana ma diidana hadalkii qornaabaa dadkan la markhaatigeliyey markaasay yidhahdeen hebel baa taana markhaatigeliyey iyaguna carabkiisii kamay maqlin tanoo kale kol hadday badnaanaatay dee sheekha wixii lagu dul aqriyayena waaba kasii min baabi awlo weeyo taasuu xujaystay imaam maalikna markaa sakigu waa kitaabkiiyo wixii la qoray un weeye yuqrow oo imikaba waxaa la kala qortay dee wasaa'iqda ama wasiiqada iyo waxaa saki waa laba yidha yuqra'u cala alqowmi fayaquuluuna ashhadna fulaan wayuqra'u dalika waana la aqriyayaayo qiraa'atan calayhim arrinku maaha inuu isagu aqriyayo waa wax lagu dul aqriyay un tii bay leeyihin haddana hebel baa san markhaatigeliyey marka waa qiraa'adii wayuqra'u cala lmuqrii fayaquulu lqaariu arrin kale weeyaanoo dee qur-aankiiba hadday tani ku bannaanaatay xadiidkii maxaa diidaya weeye qur-aankii oo kaba weyn oo markaa muxuu yidhi wayuqra'u waa la aqriyayaa waana ixtijaajkii kolley maalike cala lmuqrii ruuxii muqriga ahaa ee dadka qiraa'ada dee qur-aanka yaqaanee qaariga ahaabaa lagu dul aqriyayaa fa yaquulu lqaariu qaariga wuxuu odhanayaa qira'nii fulaan maxay suuradana tahay waa qiraa'adii e qur-aanka oo kale ka soo qaad ruuxii muqriga ahaa dee daalibkiibaa u imanayaoo uu dhagaysanayaa carabkiisii buu eegayaa waa u saxayaa uun waa ku dul aqriyay taasaa laga yaabaa khadmadii inuu kuba dhammeeyo hadhow marka dambena muxuu odhanayaa aqra'nii fulaan eeg sheekha carabkiisa ama muqriga carabkiisii mayno isagu muu aqriyahayn laakiin isagoo sooba xafiday ama kitaaba kaba aqriyayo doonaya inuu qiraa'o kaba qaato ayuu ka dhegaysanayaa uun waa ku dul aqriya marka dambena muxuu odhanayaa qara'tu calaa fulaan ma odhanayee aqra'anii fulaan weeye hebel baa ii aqriyey buu odhanaya ee aqrisiiyey saasoo kale hadday qur-aankiiba cardigaasi ku banaanaaday dee xadiidkii yaanu sheekha carabkiisaba aan kaba maqline lagu dul aqriyayeyna min baabi awlawaya u banaanaanaya markaa tanna waa xujo kale oo jaanibkii ay u xujaysteen uun qira'a cala sheekh jawaaskeeda markaasaa muxuu yihi xadaanaa moxamed ibnu salaamin qaala xadaanaa moxamed ibnu xasan ibnu xasan ilwaasidiyo can cawfin can ilxasani qaala bal maxamed ibnu salaam oo sheekha bukhaariyan hore waxaan filayaa inaan usoo marray ama waaba inoo dambeeyaa uu soo noqnoqon doonaa laamtiisana way takfiifiyaan waxa weeyaan cawf ulacraabi iyo xasanulbasrina kitaabkan way kuba soo noqnoqdaan dee hore dikrina waa inooguba horeeyey moxamed ibnualxasan alwaasidi waa nin dadkii atbaacu taabiciinta oo qaadina ahaa siqa ah laakiin suu dee ibnu mulaqini ay yidhaahaan halkanun buu ku leeyahay halkanun mooye meel kale uu kitaabka kaga sugan yahay ma jirto dikrigiisu waa halkanun waana aharkan imaka mowquufka ah ayuu bal maalan taasuu kuba leeyay qaala wuxuu yihi markaa xasanulbasri laa ba'sa dhibi kuma sugnaa bilqiraa'ati qiraa'ada cala alcaalim ninka caalimkaa lagu dul aqriyayo waxba dhibaatooka way bannaantay weeye oo macnaa dee waxaan leenahay un arrinkani waa arrin caam oo markii dambe daasi way bannaantahay innaga iyaanay dabeeca xataa innaga inooba noqonin innaga innaga markay noqono innaga laakiin markii dambena shay jaa-isay noqoto qolooyinka isku adadkeynaya reer ciraaqna meesha markay kaba baxeen ee dabadood waaba lagu ijmaacaye laakiin dee waxaa jiray qolooyin iyagu fadilaya ama samaaca ama tan kuba adadkaayoo diidi jiray qiraa'ada tii bay leeyihin maye waa shay bannaan weeye ruuxuna wixii uu sheekha ku dul aqriyey waan ka maqlay uu odhanaya waan ka maqlay ama se akhbaranii ama xadaanii bal taas bal marka waa qolooyinka simayana lafdiga xadaanaa iyo akhbaranaa iyo samictu sima bal wa akhbaranaa moxamed ibnu yuusuf alfirabriyu wa xadaanaa moxamed ibnu ismaaciil albukhaariyu qaala iyada akhbaranaa moxamed waa dadkii ka dambeeyey firabrina waa ninkii kitaabkuba xaggiisa kaba faafay ee bukhaari tilmiidkiisii ahaa markaa bukhaari baa wuxuu ihi qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa can sufyaana qaala waa sufyaanu thawri idaa quri'a cala lmuxadidi ninkii muxadidka haddii axaadiisii lagu dul aqriyo falaa ba'sa ba'si kuma sugnaa an taquula inaad tidhaahid xadaanii aad tidhaahid ba'si kuma sugnaa bal waa ta aan leenahay istilaaxu markan dambe dee culimo badan baa kala farqiyo oo suuradan akhbarani bay yidhahdeen istilaaxoodii mashhuur kuba noqotay haddii xadaanii la odhanayana waxay yidhahdeen in la qaydo xadaanii qiraa'atan la yidhaahe laakiin dee waa taa bukhaari iyo raggaa kale uu tirinaya aymo kala duwan agtooda wax farqigo u dhexeeya aanu jirin xadaanii baad odhan adigoo arrintu ayd kii aqriyayaba ama saaxiibka aqriyaya ama adigu aad aqriyaysay qaala wuxuu ihi bukhaari wasamictu abaa caasimin weli adiladii buu wadaa bukhaari aahaartana uu soo aroorinaya abaa caasim baan maqlay waa abaa caasim nabiil daxaak ibnu makhlad yaquulu xaaluu ku qowliya can maalikin isagoo maalik ka warinaya iyo wa sufyaan athawri alqiraa'atu cala alcaalimi wa qiraa'atuhu sawaa adigoo caalimkii lagu dul aqriyo iyo isagoo ka aqriyaya i waa isla mid farqi uma dhexeeyo marka waxaan leenahay duruqdii taxamulkii axaadiida lagu xambaarayay qira'a cala sheekh waa dariiqa markaa waa dariiq duruqda kaba mid ah assamaac min lafdi sheekhna waa dariiq kale awjuhdii taxamulka ah iyaga qolooyinkan uu sheekhu inoo tiriyeyna waa isla mid wax farqiga u dhexeeya ma jirto qolooyinna waxay dee ka horreysiiyaan samaac min lafdi sheekh qiraa'adna way dambaysiiyaan kuwa iyagu lahaa qiraa'adaba horreysiinayeyna waabay jiraanoo iyagu ku cilaynayay bal matalan marka sheekha lagu dul aqriayo ninkii daalibka haddii khada ka dhaco sheekhu kama aamusayo dee hadduu nin fahmo leeyahay waana ninkee uu joojinaya laakiin marka sheekha laga dhegaysanayo haddii sheekhii khada ka dhaco dee daalibka waxaaba dhici karta inuu xishoodo oonu markaa kuba baraarujinoo jaanibka kale ayay qiraa'a cala sheekh ugaba awleysantahay barhkood yidhio iyagu horreysiiyena way jiraane bal muhimku waa maxay alqiraa'a cala sheekh iyo wa qiraa'atu ama assamaacu minhu sawa xadiidkii marka dhoweyd uu inoo tilmaamay ama uu soo yar qaatay ee uu yihi bacdigood baa xujaystay ayuu imanka inoo soo dhiganaya wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusufa qaala xadaanaa laysu can saciidin huwa almaqburiyu can shariiki bni cabdillaahi bni abi namirin annahu samica anas bna maalikin yaquulu baynamaa naxnu bal in kolay saciid lmaqburi waa isagiiyo aabihii abu saciid oo kaysaan la ydhaaho labadooduba waa laba taabiciya nisbadan oo ah nisbatun ila almaqbara way kuba shuhroobeen labadaba nisbada way leeyihin marka haddii almaqburiyi la ydhaah oo magacii la socon dee saciidna waa noqon karaa aabihii abuu saciidna waa noqon karaa walow dee kolkol culimmadu qaraa inay ku kala soocaan ay jiraanba markaa saciid maanta waa taabici wuxuu ka warinayaa taabici kaleo shariik ibnu cabdilaahi bnu abi namir laba yidhaaho ayuu kaba warinayaa kaas baa anas ibnu maalik kaba warinaya xaafidnu xajarna raximah llahu tacaala wuxuu kaba dhigay labadoodan markay noqoto in saciid almaqburi iyo shariik ibnu cabdilaahi ibnu abi namir inay labadooduba markaas ay wuxuu ka dhigay horta laba taabice ay yihiin laba taabice weliba isku darajo keliyuu kaba cabiray dee waxaana bal matalan taas ayuu kaba dhigay kolleyna waa suu halkan dhigtay sharaxana inooguba suganay marka la eego kitaabkiisa taqriib saciidna wuxuu ka dhigaa qole uu ka yidhaa waa kuwa saddexaado waa taabiciintii dhexe dabaqada xasanulbasri iyo shariikna wuxuu kaba dhigaa qolada shanaad oo isagu ah taabiciinta raggii ugu dambeeyo walow taabiciin ayihiin way kala wen yihiin culimmaday la kulmeen iyo mashaayikhday la kulmeenna way kala badan yihiin bal saxaabada iyo taasoo kale laakiin halkan ayuu san isuba raaciya uu kaba dhiga inayin labadooduba horta laba taabici ay yihiin darajo keliya ay wada leeyihiin reer madiine ay wada yihiin bal ninka inagu badnaana waa saciid sharik in bukhaari waa runo waa kaba wariya ee ayimo kalena way kaba wariyaane laakiin wuxuu leeyahay akhdaa khaasatan xadiidka micraajka ama xadiidka israha akhdaa baa dhacday muslim markaa waa iska gooyaayo oo muslim isagu wuu sheegaa waa horreysiiyey dambaysiiyo waxyaaluhu yidhaahayo markaa riwaayadiisa uu kaba taga laakiin bukhaari waa soo naqliyaa xaafidnu xajarna toban wax ka kaba badan oo akhdaadiisa xadiidkaasa ayuu soo araya khaasatan waa xadiidka israa markuu riwaayadiisa ay tahay waxyaalaa jira akhdaa ka duwan baa jirto dee raggii kale siday ku wariyaan muslim isagu waa ishaara uno faqadama wa akhara oo nooci diraab baa jira waa xadiidkaasnu laakiin bukhaari waa soo arooriya tobaneeye in ka badan ayuu sheegaayo mukhaalafaadkiiso bal waa jaanib xifdigiisu ama marka la eego aanu kuba fiicnayn xadiidka israa marka uu warinaye haddaad riwaayadiisa aragtaan bal hubsashadaasay leedu baan leeyahay riwaayadiisa bukhaarina kitaabka aakhirkiisay ku imanaysaa ama ay kuma sugantahay halkaas baana xaafid dhammaanba uu ku wada caddeeya daba markaasi iminka hadalkiisana hadalka taqriib baa ka duwan baan leeyahay balka taqriib baana horreysiin doonaa maantaoo dee way kala weyihin baan leeyahay walow taabiciin ay wada yihiin min baab riwaayat alaqraanna aan odhan karno annahu samica anas bna maalikin yaquulu anas ibni maalik baa wuxuu ihi baynamaa waqti naxnu anagu juluusun aanu fadhino maca nabiyi sala allahu calayh wasalam fi lmasjidi waa masjidkii madiina dakhala waxaa soo galay rajulu nin calaa jamalin oo awr fuushan fa anaaqahu uu tu-iyey fi lmasjidi masjidkii uma caqalahu uu dabray daahirka xadiidku waa inuu masjidkii soo geliyey masjidka dhexdiisii uu kuba dabray bal albaabkiisii haddii awrku ugaba soo geli karaba weeye culimada qaarkood waa sida ibnu badaal oo raggii ugu horreeye bukhaari sharxaya dee malaa khadaabi baa kaba horreeye ayaaba wuxuu halkan ka soo qaatay inay geela dee kaadidiisa iyo digadiisa iyo waxaasi ay daahir yihiin inay intanu masjidka dhexdiisii haddii la soo geliyey aamin lagama ahayn inuu ku kaajo ama ku saaleeyaba rasuulka ilaahayna muu inkirin laakiin bal waxay leeyihiin lafdigani taas haba ahaado macna majaas waa noqon karaa waayo alfaadaha qaarkood sida xadiid ibnu cabaas oo axmediyo ay wariyeen ayaa wuxuu ahaa fa anaaqa baciirahu calaa baabi lmasjidi facaqalahu albaabkii masjidka ayuu ku dabray oo markaasuu soo galay bal taas bay ahayd bal kuwo kalena iyagana lafdigoodu lafdi taa ku dhow buu ahaayo lafdi abi nucaym iyo riwaaye uu leeyahay xataa ata lmasjida fa anaaqahu uma caqalahu fadakhala cibaaro saas oo ah markaa dambe inu soo galo bal adigu lafdigu sariix maaha ayaan leenahayoo dee waxaa lagu xambaari karaa saaxadii masjidka iyo duleedkiisa ama masalada madaahir baa mise maaha dee kitaabkaabay kuwa iman doontaa insha allahu kitaabu dahaara isagoo bukhaarina kolley kuwa tegaya dahaaradeeda waaba inooguba iman doontaa ma tarjamo gaaray yeelan doontaa laakiin waa xadiidkanuun baan leenahay istinbaad ahaane bal ninku waa yimi uma qaala lahum dadkiibuu ku yidhi ayukum muxamadun waa rasuulka ilaahay tawaaduciisii salawaat ullaahi wasalaamu calayh walow aan habeenkii dhoweyd isagoo muuqdee dadka maalin uu dadkaba uu muuqdo ayuu yimi aan waxyaala sooba fasiray dee waa sii badnaydoo dadkiibuu ku dhex jiray kamuu socnayn markaa ninkanna waa kanoo waa waafid rasuulka ilaahina waxaa la arkaa inaanu hore u arag markaasuu yihi waa kiina ama keebuu yahay muxamed taas buu yidhi dadkiibuu weydiiyey wanabiyu sala allahu calayh waslm nabiguna muttakiun waa jiqilaysnaa bayna dahraanayhim iyaga dhexdoodii oo saxaabadiisii buu dhex fadhiyey dee koleyna itikaa markaan dee xushmadaas iyo arintaasi aanay jirin dee jawaaskeedba way nooguba sugan tahaybe adigu rasuulka ilaahay oo waxaa ku sugan buu leey jawaasu itikaa ilimaan bayna atbaacih adigu rasuulka ilaahay dee waa kan way hareerahay ka fadhiyeen waa lafdiga dahri waa zaa'id bay kaba dhigaan oo macnaha waxa weeyaanuun dhexdoodeen laakiin waxay faa'iideynaysaa kuwo ka horreeya kuwo ka dambeeyaba inay jireen waa dhex joogay markaasaa maxay yidhaaheen faqulnaa haada rajulu waa ninkan alabyadu cad almuttaki ee jaqalaysan ninkaas weeye kolley cadaankuna sidaan ugu tegi doonaa cadaankiisoo cadaan khaalisa oo kaa nuuradoo kale ama ahayn waa cadaan mushraban bixumre waa ninkii loo jeedo un waa cadaan saafi adigu casaan kuriya dhex jiro faqaala lahu rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi ibna cabdilmualib xarfu nidihii baa xadfan iyo ibna cabdilmualib ina cabdimualibow wuxuu taa uguba tiriyeyna cabdimualib aad iyo aad buu carab dhexdooda ugu mashhuursanaa aabihii yaribuu kuba dhintay isagoon dee shuhroobin awowgii laakiin nin dee odayna ahaa qorayshna sayidkoodaba ahaa gees kalena cumriyey dee waxa weeyaan beydkii carab oo dham isugu imanaysayna odaygiisa ahaa ayuu ahaayo waa shuhroobo bal rasuulkii ilaahayba iyadoonay dee fakhri ahaynee tacriifuun ay tahay maalintii xunayd oo dadkii lala dagaalamayay ninkan qoomkoodu kaba mid ahaa ana bnu cabdilmualib waa kaa rasuulka ilaahay ina cabdimualib baan ahay ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib bal markaas wuxu uhi ina cabdimualibow faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam qad ajabtuk hoy baan ku ihi waan kuu jawaabay oo dee bal taas buu ihi cibaaradana waa adigu insho jawaabeed uu nimaka waan kuu jawaabay oo macnaa waan ku ajiibay weeye waa kan aniga weeyaana faqaala rajulu ninkii baa yidhi linabiyi sala allahu calayh wasalam inii saa'iluk su-aalaan ku weydiinaya famushadidun calayka aada iyo aadna waan kugu adkaynayaa su-aalaha fi lmasalati su-aashay falaa tajid calayha cadhoonin fii nafsik macnaha ii dulqaado weeye su-aalo dee meel dheerna waa ka yimi su-aalaan ku weydiinayaa waanan kugu adkaynayaa ee laakiin ha cadhoon buu ihi falaa tajid calaya kolley ficilka laa tajid macnaa laa taqdab weeye qolooyinkana sharaxaysana kolley ama dee faa'iido guudbaa ficilkaa wajada malaa mar kalena waan sheegnee maadiyo mudaaric waa isla mid wajada yajidu laakiin macaani kala duwanna uu leeyo wejada uu cadhooday waa tan imika halkan taalla wejadoo uu helay waa tii badnayd oo kale wejadoo cilmi ah uu ogaaday oo kale taasa wejadoo dee jacayl iyo waxyaalaha caynkaasa san bal umuurahaasba way u timaadaa iyo waxyaalo marka waxaana jirta iyadoo maadigiiyo mudaaricu simayey masaadirteeda kala duwanoo lagu kala duwa oo marka la eego imika cadhadoo kale wejada yejidu mawjidatan buu noqdaa masarkeedu waa cadhada wajada yejidu mawjidatan hadday noqoto waxbuu helayba ama wixii madluubkiisaabuu asiibayna wajada wujuudan baabuu noqdaa daalada inta badan wajada daalatahu wujdaanan baabay ku yimaadaa masarkaas oo kale jacayl markay noqoto wejdi buu noqdaa wajada yejidu wajdan oo kale bal maalan waa tan oo dee iyadayn carabti xagga qanimadoo kalena wajada jidatan aljida macnaa alghina waayo bal waxaan leenahay masaadirta kala duwan ayaa macnaha kala duday laakiin maadiga mudaaric waa isla mid hay cadhoonin faqaala rasuulka ilahi wuxu uhi sal camaa badaa lak in caaqilana waa ahaa waxyaaluu doonayaa inuu ogaado taas xadiidkan iyadoo muslim wariyey oo dariiqan dariiq aan ahayn uu kuba wariyey intanna uu kaba dheeraa ayaa waxaa kuba sugnayd anas inuu yidhi waxaa naloo diiday inaanu rasuulkii ilaahay waxweydiino waa intay suuratu maa-ida sooba degtay aayadaaste waxa weeyaan laa tasaluu can ashay in tubda lakum markaasaa waxaan jeclaan jiray buu ihi nin reer miyiya oo caaqila laakiin uu yimaado oo macnaha su-aalaha dee intuu caaqilnimada waxay u wadaan dee ninkaan caaqil hayn hadduu doono su-aal macno lahayn oon faa'iido lahayn oon cidi ka faa'iidaysanan buu weydiinaya laakiin ninkii caaqilka ah waxa macnalo iyaguna faa'iido u noqota markaasay dee kolkol kuma soo ururi jira marka taasoo si aan dee waxa weeyaan iyaguna jur-a iyo dhiirani bay lahaayeenoo dee iyagu markaa waxaa kuwan xidhaya iyo arinkani iyagii waa dadkaa reermiyiga su-aalihiis kaba imanaya taasaanu jeclayba markaasaa ninkani yimiba dee iyaguna su-aalihiisii aad baabadii u jeclaysteebo siduu cumar lahaa maana ragni saa-ilo kana hadal kooban dee kana marka la eego kalaamkiisu kana kooban yahay kana faa'iido badan yahay markaa rasuulka ilahi wuxu uhi waxaad doontay weydiiye wixii ku muuqda faqaala wuxu uhi asaluka waxaan kugu weydiinaya birabbika rabbiga waa dhaarin uu dhaarinayo iyo wa rabbi man qablak ciddii kaa horraysay rabbigood allahu arsalaka ila nnaasi kulli ma ilaahay baa ku soo diroo dadkao dhan kuu soo diray waxaa muslim oo kale kuma sugnayd inuu yidhi samadan yaa taagay yaa abuuray oo dhulka yaa fidiyey buurahan oo waxyaalo badan buu tiriyo dee allah baa rasuulka ilahi la markaasuu yihi waxaan kugu dhaarinaya ilaaha dee samada abuuree dhulka ma ilaah baa ku soo diray allahu arsalaka ila nnaasi kullihim faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay allahuma nacam allahuma damaanta waa litabaruk ama adkayn jawaabta lagu adkaynayo jawaabta waa nacam ha ee waa adkayn oo kale iyo de waa isagoo ilaahay markhaati gashanaya ee maaha tii xarfu nida ay imaka nida ahaan iyo loola imanaya duca ahaan loolaba imanaya qaala wuxuu ihi anshuduka bilaahi ilaah baan kugu dhaariye macnaa asaluka bilaahi weeye ilah waxaan kugu weydiisanayaa allahu ilaahay miyaa amaraka ku amray an tusaliya salawaati alkhams salaadaha shantaa inaad tukato dee wuxuu isagu tukanayaana dadkina way tukanayaan riwaayaadka qaarkoodna ama nusqooyinkana an nusaliyana way dhacdayba waa isla macnown salaadahan shantaa fi lyowmi waleylati habeenkiiyo maalintii qaala wuxuu uhi allahuma nacam qaala wuxuu uhi anshuduka bilaahi allahuma ilaahay baa amaraka ku amray an nasuuma inaan soomno hada shahra bishan min asanati waa bishii ramadaan qaala allahuma nacam qaala anshuduka bilaahi allahu amaraka ma ilaah baa ku amray an taakhuda hadihi sadaqata sadaqadan inaad qaadid min aghniyaaina dadka iyaga xoolaha leh fataqsima aad u qaybisid calaa fuqaraa'ina fuqaradayada faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam allahuma nacam koley halkan xajkii ee laakiin muslim oo kale xajkuna waa la socday waayo waqti dambey ahayd khaasatan caamal wufuud waa fatxu maka intii ka dambaysay uun waayo waa waafid qoom waqtigaas baana wufuudu bilaabmeene siday bacd alculamaa yidhaahaan intaan xajka la waajibin bay ahayd arrinku ma aha laakiin riwaayadeenna ha ka maqnaadee muslimba waa ka kuba sugan faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey bimaa ji'ta bihi waxaad la timi waan rumeeyey aamantuna kolley waxay raajix yeelaan halkan inay tahay ikhbaar ee inay insho ahayn macnaa ikhbaar waxay ka dhigan tahay dee isagoo muslim uu yimi waayo waxaa riwaayada kale kuba sugnayd inuu weydiinayo ilaa ninkii aada noo soo dirtay wuxuu sheegtay zacama rasuuluk inay sidaa tahay rasuulka ilaahina run buu sheegay buu lahaa marka isagoo muslim uu laba yimi marka wuxuu ka waramayaa inuu mu'min yahay oo waan rumeeyey waxaad la tii haddii insha la yidhaaho waa isagoo markaa iimaankii dee markaas islaamkii soo gelaya isagoo le markaa iminkaan rumaynaya insha markay noqoto aamantu bimaa ji'ta bihi waana aniguna rasuulu man dad rasuulkooda ama ninkay soo dirteen baanay waraa-ii gadaashayda ee igaba dambeeyo min qowmii tolkay ah macnaa maaha nin iskaba socda dad baan anigu wakiil ama waafidkoodii ahay waa tolkay oo igaba dambeeyo waana kan sheegayo waana dimaam bnu aclabata dee koley nin mashhuurana uu ahaa dimaam ibnu aclabaan ahay akhuu bani sacd ibni bakrin reerkaa banu sacd ibni bakrin walaalkooda macnaa mid ka mid ah banu sacd ibni bakrinna waa reerkii xalimatu sacdiya ay kaba mid ahayd waa reer reer hawaasin kaba mida ee rasuulka ilaahayna muddo guryahooda uu joogay isagoo mustardac bal maalan halkaas fiihim akhuu bani sacd ibni bakr taas buuhi maxalushaadka muxuu soo qaatay kolle xadiidku dee fawaaid kala duwan waa leeyahay waana daahir bee rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markanuu lahay ilaahay baa ku soo diray ma ilaahbaa salaadahan haa unbuu lahaa isagu kii lahaa muu ahayn uu ku dul aqriyayay umuurahan waana kan laba tegay ee dadkiisii intii uu tegay gaadhsiiyey rasuulka ilaahay wixii ugalaba yimi markaa qiraa'a cala sheekh ama qiraa'a cala alcaalim arrinkii way kuma sugantay waana wejgii loo dariishaday uu soo qaatay rawaahu xadiidkan waxaa wariyey muusa waa muusa bnu ismaaciil itabudaki waa kitaabka nin kuba badan bukhaari sheekhyadiisa hore waan usoo aragnay waa caliyu bnu cabdilxamiid caliyu bnu cabdilxamiid waa nin hiqa oo reer kuufaa oo isaguna dabaqadaa sheekhyadan bukhaari ama dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaan nin dhalana uu haaye laakiin bukhaari suu xaafid halkanba ku leeyahay halkan mooyaan tacliiqa mooye wax kale kuma lahaa oo cali ibnu cabdilxamiid almacni waanan hiqaan leenahay tirmidi iyo nasaa-i baa soo raaca bukhaarina waa tacliiqun iminka halkan waa tacliiqe xadiidkiisa tirmidi baa wariyaba isagoo dariiqa bukhaari kaba warinaya oo bukhaari dariiqiisa ayuu wariyey laakiin halkan mooye meel kale kitaabka kuma sugnaa can sulaymaana sulaymaanku sulaymaan ibnu bilaal baan marka dhoweyd soo haynay waa nin kale oo isaga ka yar weyn waa atbaacu taabiciinta raggii ugu weynaa sulaymaan ibnu lmuhiira laba yidhaa weeye ninkani ee maaha sulaymaan ibnu bilaalki isagu kitaabka riwaayo waa ku leeyahy ama tacliiqunbuu ku leeyahy sidanoo kale ah ama isagoo cid kale la socda laakiin waa nin hiqaan leenahay kutubta kalena ku wada sugan oo reer basre ah oo hiqa ah sulaymaan ibnu lmuhiira maaha sulaymaan ibnu bilaalki reer madiina kani waa nin reer basre ah reer ciraaqa can thaabitin can anasin can nabiyi sala allahu calay waslm bihada de xadiidkan dariiqaa thaabit buu muslim kuba wariyeyba weeye kolley markaas dee umuurtan aragnay waxa weeyaan maka halkan baabkaynooguma sugan alfaadaha adaha ee kitaabkeenna kuma sugan waa marka uu ruuxu xadiidka dad kale sii gudbinaya alfaadahu isticmaalayo bal bukhaari agtiisa xadaanaa iyo akhbaranaa iyo waa isla mid farqi uma dhexeeyo muslim iyo dadka kala farqiyo weeye istilaaxana waa ta aan soo sheegnay ee bal maalan oo inay qolooyin kala farqiyaa jiraan wallah subxana wa tacala aclam